sida aan ognahay dowladeena xilligii madaxweyne xasan sheekh ee hore waxa uu saxiixay sharcigii ahaa inaan kufsi ama dhibaatadaas qofna soomaaliya ama gabar aan lagu sameyn karin qofkii lagu sameynay sharciga islaamka wuxuu ka qabo in la marsiin doono therefore mar hadday shuruucdii anaga dhan ay noo dhisan yihiin dhibaatada gabdhaheena soomaaliyeedna ay soconayso oo aanay joogsanayna ama ay isdisii kareen waa inaan dadkeenan maaragtay arrimaha weyn ku shaqeeyaan aan ka fakernaa maxaa maxaa keenooyo sharciyadu waa yaaliin adduunku waa ka yaaliin soomaaliya waa saxeexday maxaa keenayo inuu dhibka sii socdo inuu culayska sii jiro haddaan hal iyo laba taasna ka iraahdo waxawaaye waxa keenayo annagoo sharciyadaas adduunyada samaysan iyo kuwa annaga aan saxiixanayn laftirkoodaba aanan maaragtay implementation ku samaynin oonan maaragtay aanan dhaqangelin aanan ku samayn sharciga islaamka soomaaliya kama dhaqangelino kan kale oo internationalka ama laysku fahmayana kama dhaqangelino sidaa awgeed tacdiyada gabdhaha ku dhacayo ama haweenka ku dhacaya ama dadka barnabulka oo witnal ay ku dhacayaan intaba waxaa keenayo sharciga oo aan la hirgelin oo aan la marsiinin meeshii loogu talagalay oo ay sharciga uuna qof kasta uusa ka weyneyn hase yeeshee sharciga uu ka weyn yahay keliya maaragtay qofka maskiinka ah oo dhibanaha ah iyadoo dhaqankuna uusan caawinayn oo dhaqankuna oo ceeb tahay gabadh la kubsadaa inay soo dacwooto ee ceeb tahay inay odayaal isugu imaadaan ama hadhow lagu fuliyo dhaqanka laga fuliyo oo gabadhii oo la kubsada xaal dhaqameed soomaaliya lagu fuliyo ayadoo qofkii ama sharciga la keenin ama la toogin waa mahadsan tahay marwa doctoreyso nadiifa sheekh cumar mawduuceena maanta horta wuxuu ku saabsan yahay isbedelka cimilada saameynta uu ku yeeshay haweenka barakacayaasha ee ku nool dalkeena soomaaliya haween badan ayaa ku dhibtooday qaarkood ayaa deegaanadooda kasoo barakacay qaarkood ayaa intay jidka soo hayeen caruurtooda ku geeriyoodeen marka saameynta ee isbedelka cimilada ku yeelatay ayaa mawduuceena maanta sal uga dhignay si guudna aan uga hadlaynaa maalinta haweenka ee shan iyo labaatanka noofembar sacdiin nuur ciid oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho si gaar ahna arrimaha bulshada uga hadasha sacdiya su-aasheyda waxay noqonaysaa aan ku weydiinayaa inta abaaraha daran waddanku galay qaabkee ayaad isu bandhigtaan xaaladaha barakacayaasha gaar ahaan haweenka abaar intay waddanka ka jirtaba weriye waa uu tibinaya xaaladaha ama ha noqdo weriye ka shaqeeya warbaahintaan hadda ka howlgalo ah oo kale ama ha noqoto weriye ka shaqeeya warbaahinada badanaa siyaasadda ka hadla tusaale yar haddii aan guddaamiyo bishan ayaan kasoo qabanaya bishan gudaheeda laba maran waxaan ku laabtay deegaanka garas baley dad barakacayaalaho jooga labada marba laba xaalad oo kala duwan ayay dadka iiga sheekeynayaan tusaale maamu waayeelhoo la kulmay waxay ii sheegtay in saddex jiro oo saddex boqol ay u xisaabiyaan dadka miyiga jooga oo ari ah in ay lahayd geel ilaa tobaneeye ah ay lahaayeen dad iska dhaqan oo iska degan ay ahaayeen maamada ilmo yar oo wiilkeeda uu dhalay oo ilaa afar caruur ah ayay markaas haysatay marka wixii oo dhan oo ay ka dhammaadeen waxay igu tiri shan neef oo ii socon waayey abaarta darteed deegaankii uga soo tegay dad weliba dadkii aan isku dhoweyn oo dariska a ahayn ah oo yiri waa bixeena xamara u soconnaa aan soo raacay markaas islaanta waa qof waayeel ah qof kaloo xoog ah ma haysato wiilkeedii oo caruurta dhalaa la socdo marka isagaasa waxay igu tiri magaaladu inta aado oo maalina wax soo helaa maalina uu wax soo waaya maanta haddii la dhaho cimilo isbedeshay yay saameysay waxaan isleeyahay dadka ugu daran oo si gaar ah ay u taabatay waa dadkaas ama xoololeyda ahaa ama beeraleyda ahaa oo badanaa ku tiirsanaa roobka waa maasan tahay sacdiin nuur ciid markaana kaafiyo ayaan u laabanayaa kaafiyo waxaad fogaal u tahay haweenka saameynta isbedelka cimiladu ay ku yeelatay ay soo barakacay gobollada kasoo barakacay dhibaatooyinka haweenkaasi la kulmaan hal iyo laba maxaa ka mid ah horta wax ugu badana markii barakac dhaco uu sameeyo haweenka waaye hadda markan xog aan ka raadinayno ama cilmi baaristayada lagu sameynaya xiryaabka xojiga dadka ugu badanay saameynta ku yeesha waxa waaye dumarka iyo iyo caruurta haweenkana saameynta ugu badan waxa waaye kuwa horta marka isbedela cimilo dhaco ama soomaaliya hadda badanaa wax ka dhaco waxa waaye daadadaa dhaco burabada oo xiligi kala abaara waaye beeraha mararka qaar oo hata dadka inay soo kortaa sugayeen way go-aan roobka markuu imaadana saameynay leedahay marka roobka la waaye saameynay leedahay marka dadka dumarka markay soo barakacaan ayagoo abaarta hayso nafaqadaradii macluusha hooyooyinka urkale inay isku dhintaan mara waxaa jirta xeryaha koxjigaan ku arkay hooyo saddex maalin dhalan oo gurigeeda biyibis yaallo oo saddex maalin cunto cunin so marka waana soo barakacday meeshay degnaa jirta iyo deegaankeeda iyo beerteediina way kasoo kacday marka saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay qayb ka tahay kufsiga usii dheer kufsi waalanab baa ku dhaca ama kufsiyo badanaa ku dhaca dumarka markay soo soo soo barakacaan waxyaabaha kaloo ku dhaca waxaa usii dheer shaqa la-aan baahsanaa ku dhacda nafaqadaraa usii dheer waxaa laga yaabaa hooyada ayadoo ilmo leh soo barakacday guri haysan waxay cuntana la markas markastoo isbeddelka cimilada ay isbeddesho ama soomaaliya ay qayb kamida saamayso dumarkay saamaysaa noloshay ka saamaysaa waxbarashaday ka saamaysaa nolosha caadigeed ka saamaysaa so marka marka dhinac kastoo laga eego way ka saamaysaa problemkaas dumarka aad buu u saamaysaa aad umaasan tahay kaafiyo naleeye markan waxaan ku laabanayaa sacdiyo nuur ciid sacdiyo su-aasha xalka ah ayaan markaan ku weydiinayaa waxaa tihiin wariyaashii muqdisho sidee ayaa dhibaatooyinkaas lasoo sheegay soo tixnay xalkooda loo heli karaa ama haweenka wax dhaama loogu raadin karaa nolol dhaanta horta haddaa anaga wariyaalnahay xaaladaha jira badanaa inaan soo bandhigna waaye si ugu yaraan oon wax ka qabasho ay u dhacdo su-aashaad intaa u gudagelinaan rabaa comment yar in aan raacsado warkii kaafiye waa sax hoose kaafiye sheegtay kufsiyaa ka dhaca deegaanada dadkaas ay barakaca ku yihiin maamo ka mid ah maamooyinka horjoogayaasha oo akaamka waxay igu tiriyey tusaale toddobaadkii oo kaleeto hadduusan waxba dhicin laba kufsi xeradeena waa ay ka dhacda haddii aan soo koobo waxay ila tahay horta xalka ma noqon karo in dadkaas loo gargaaro sababtoo ah gargaar maanta haddii la siiyo maanta waa ay cunayaan beriyay ku noolaanayaan saa dambe ku noolaanayaan marka waxaa loo baahan yaha wax ugu yaraan un xal muddo fog jiri kara xalka muddada fogna waxa isleeyahay waxa ugu habboon waxaa waaye in haweenkaas xirfada la baro haddii loo dhoweyn karo meele ay ka shaqaystaana loo dhoweeyo caruurtoodana waxbarasho ay u helaan haweenka caruurta ay wataan badanaa waxbarasho ma helaan
waa maasan tahay sacdiin nuur ciid markan waxaan usoo laabanayaa kaafiya kaafiyo kahay-ad ahaan maxaa uga qorshaysan haweenka dhibaatooyinka ay la kulmaan ee dhanka isbeddelka cimilada haweenka ah idinkoo dhowaan tababaray wariyaal ka hadla ama soo bandhiga sheekooyinka isbeddelka cimilada ku saabsan iyo wariyaashaas waxa ay kusoo kordhin karaan deegaanka iyo guud ahaan soomaaliya sanadkan waxaan xooga saarnay inaan ka shaqeyno sida loo tabin lahaa isbeddelka cimilada oo wariyaashu ay qayb uga qaadan lahaayeen saamaynta isbeddelka cimilada soomaaliya ee ku yeelatay inay dadka ku baraarujiyaan iyo in wacyigelin la sameeyo si soomaaliyeed ay ugu baraarugaan inay isbeddelka cimilada soomaaliya caqabado badan ku hayso saameyn badanna ay waddanka ku yeelatay ka gaar ahaan dumarka waxaan rabnaa inaan xooga saarno in aan wax badan intaan qari karno amaan awoodno wax ka bedelno saameynta ay isbeddelka cimilada ay ku yeelatay taasoo ah in bulshada ogaato in dowladda ay ku baraarugto in dumarka ay saameyn gooniya ay ku hayso in isbeddelka cimilada ay jirto gaar ahaan dumarkii carruurtana ee saameyn badan ay ku leedahay marka wariyaal badanaanu tababarnay xamaraan ku tababarnay gobolada qaar baan ku tababarnay sida jubbaland iyo south west ayadoo looga golleeyahay maadaama ay yihiin labadaas gobol gobolada ugu badan ee saameynta ay ku samaysay isbeddelka cimilada in la ogaado xogta in la sameeyo research rasaajo badan oo la ogaado oo saamaynta ay yeelatay iyo waxyaabaha keena in wariyaasha ay ka daba tagaan qoysaski markasta soomaaliya ku keena isbedelka cimilada si soomaalida o dhan ay uga fakarto solutionada iyo waxyaabaha lagu gudbi lahaa isbedelka cimilada adduunka hadda fokustiga wuu saaran yahay adduunka dhan caqabad ku haystaa soomaliya adduunka ay qayb ka tahay marka bulshadana inay waxyaabahan hadda dunida saamaynta ku hayana ayagana qaybtooda ay ku baraarugaan gobolada kalena waan ka qaban doonaa oo soomaaliya dhan bay saabaystay isbedelka cimilada taasina markasta m w n way u qorshaysan tahay waxyaabaha oo hortabinta leh ee noo yaaleen foga tahay waa maasantaa kaafina leeye markaana doctor nadiifo sheekh cumar ayaan siinayaa doctore maadaama xuquuqul insaanka iyo arrimaha la xiriira aad ka shaqayso kuna takhasustay marka la eego haweenka soomaaliyeed dhibaatooyinka dhanka xuquuqda aadanaha ee hadda ku dhacaya rool noocee ah ayaa looga baahan yahay hay-adaha ka shaqeeyo iyo dowladaba waxay ila tahay waxa wax looga qaban karaa waxa in la sheego ama la qoro waan aniga hore u sheegay international community qoraaluu kasoo saaray sharciyo united nation ka sameeyey annaga laftirkeena sharci maaragtay waan saxiixnay ilaa heer madaxweyne ah laakiin waxaan rabnaa sharcigu inuu ka sarreeyo maaragta qof kasta uu ka sarreeyo oo sharcigaas la fuliyo instead hay-adaha ka shaqeeyo macnihi arrimaha xuquuqul aadanaha ay qoraal buunbuuni lahaayeen waxaan rabnaa inay sameeyaan wacyigelin ay sameeyaan dadki maaragta aqoontooda la dhiso maskaxdooda la dhiso marka qofka maskaxdiisa iyo aqoontiisa la dhiso qofkaas waxaa laga yaabaa inuuna qof kale maaragta uusa ku tacadiyin waa mahadsan tahay doctor nadiifa iyo dhammaan saaxiibada kaalaha ku jira weliis sicdiye nuur ciid ay ka mid tahay madaxa mashaariicda media women network kaafinaleeye dhammaantiin waa mahadsan tihiin kasoo qaybgalkiina iyo sidaa waqtiga noogu soo horteen aadaa u mahadsan tihiin kulanka waa noo xiranyahay